إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii qalqal dhanka ammaanka ah ayaa soo food saaray dowladda federaalka kadib markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku goodisay inay jiiri doonaan dhagxaanta ay xarumahooda ku wareejiyeen sheekh xasan xuseen aada oo ka mid a culummada soomaaliyeed ayaa ka hadlay calmaaniyadda daahsoon ee ay wadaadaha qaar isticmaalaan kulamo maalmo socday oo u dhexeeyey wilaayada hiiraan iyo beesha makaneh ayaa waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo ay labada dhinac isla qaateen mid ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed ayaa suugaan ku cabiray dagaalkii lagu jabiyey ciidamada dowladda ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay tuulada xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda uganda ayaa sheegtay in sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ay ka dhinteen dad badan oo ay ku jiraan kuwa caan ah warkaasoo dhammaystiranna goordhow ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qalqal dhanka ammaanka ah ayaa soo food saaray dowladda federaalka kadib markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku goodisay inay jiiri doonaan dhagxaanta ay xarumahooda ku wareejiyeen warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan soo wajahay culays dhanka ammaanka la xidhiira kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku goodisay inay ku beegsan doonto xarumaha sida aadka ah dhagxaanta loogu geedaamay ilawareedyo ayaa warbaahinta islaamiga ee al-furqaan u xaqiijiyey in labadii maalmood ee lasoo dhaafay aysan shaqaalaha dowladda qaarkood tegin xarumahooda siiba wasaaradaha waddada maka al-mukarama oo ay u badan yihiin dowladda iyo shisheeyaha marka la eego isticmaalkeeda iyo baaxadda goobaha ay ka degan yihiin ayaa waxaa la geeyey ciidamo dheeraad ah oo uu qalqal badan ka muuqdo shalay xilligii barqadii waxaa mar qura ay askartu ka kala carareen gaari saarif ah oo yaallay inta u dhexaysa shaqaalaha iyo waddada xaaji baasto iyagoo u qaatay inay saaran yihiin dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ama uu yahay mid meesha loogu diyaariyey gaariga oo ay cidna saarneen ayaa in muddo ah la guulguulayey iyadoo xerada xalana laga dalbaday eeyo iyo niman caddaan ah oo aad u gabbanaya balse waxaa mar dambe la ogaaday inaanay gaariga cidna saarneen uuna leeyahay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka sidaasi la mid ah waxay doraad ciidamada dowladda ka kala carareen gaari kale oo yaalla meel ka mid ah waddada maka al-mukarama askarta ayaa difaacyada ka soo baxay jidkana furay kadib markii uu yimid sargaalkii lahaa gaariga oo ay aqoonsadeen hoteellada iyo xarumaha dowladda waxaa ku badan kala shakiga iyo guurguurka tusaale ahaan xildhibaan ayaa ka soo guuraya hotel s y l isagoo degaya hotel saxafi ama jasiira halka kuwo kale ay ka soo guurayaan naase hablood ama ambasador islamarkaana dabamaraynayaan kuwii soo qaxay sidaasi la mid a xarumaha shisheeyaha ayay ka jirtaa baqdin aad u xooggan waxaana ay mid walba ay ka dhigan tahay furin ciidan oo gaarigii ka soo agdhowaadaba qoriga lagu fiiqayo xitaa hadduu mas-uul saaran yahay baqdintan amni ee soo wajahday shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ka dambeysay kadib markii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sheegay inay sii laba jibaarayaan beegsigooda ka dhanka ah xarumaha dowladda federaalka haddii aan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin waxaa naga go'an inaan gaaladaas iyo murtadiintaas diinteennii dalkeennii iyo dadkeenniiba duulaanka ku ah inaan la jihaadno goob walbana aan ku beegsanno xaqiiqdu waxay tahay in dhagxaanta riddada iyo saliibiyiintu ay ku gooyeen waddooyinka muqdisho aysan hor istaagi karinin howlgallada mujaahidiinta ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu awood mujaahidiinta u siiyey inay maalin walba xarun xarumaha cadowga ka mid ah weerar ku ekeeyaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo dhowaan kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dowladdu ku fashilantay ammaanka hawsheedana ay ku soo aruurtay waddooyinka oo dadka lagu dhibo iyagoo aanan awoodin inay baajiso xitaa hal weerar sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay calmaaniyada dahsoon ee ay wadaadaha qaar isticmaalaan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac sheekh xasan xuseen aadan abuusalmaan oo masjid kula hadlayay boqolaal qof ayaa waxa uu baraarujiyey arrinta ay wadaadada shisheeyaha la shaqeeya adeegsadaan laguna nusqaaminayo ku dhaqanka diinta islaamka halka ay calmaaniyadda tooska ahi caddaynayso in la kala saaro diinta iyo nidaamka dowliga ah ayay calmaaniyadda dahsoonu sheegaysaa inaanay diintu caddayn tafaasiisha ku saabsan nidaamka siyaasiga ah sheekh xasaan ayaa sharaxaad kooban ka bixinaya calmaayada dahsoon waxay tidhaahdaa shareecadu kitaab iyo qur-aan iyo sunnaba axkaamta si guud bay u caddaysay laakiin tafaasiisha iyo furuucda hoose iyo jus-iyaadka ku saabsan nidaamka siyaasiga ah shareecadu ma caddayno shuqulna kuma laha wa hada kufrun fi ddiin aad iskaga ilaaliya waa zandaqa iyo kufri iyo calmaaniya dahsoon wey wuxuu shiiku bixiyo tusaale qof walbaahi wax ku fahmi karo asigoo soo qaatay nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo risaaladiisii iyo sida calmaaniyadda dahsoone ay u aragto nabigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa caammatun fi lacyaani caammatun fii xukmi afcaali acyaan iska ogaada axad bini aadan ah oo nabiga maalinka la diray ilaa qiyaami saaca uu rasuulku rasuul u ahayn miyaa jira oo nabigu sun u ahayn maalinkii suubanaha la diray calayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaami saaca cayn iyo shakhsi imanaya oo rasuulku uusan rasuul ahayn oon loo dirin miyaa jira haddaad tidaa rasuulku ummadoo dhan baa loo diray innii rasuulullahi ilaykum jamiican laakiin cabdiraxmaan iyo awxasaan nabiga looma soo dirin magaal baa tahay mise muslim baa tahay ninkii yidhahda axad min aadanka ka mida iyo fardi iyo taa'ifo iyo koox ka mida nabigu ma xukumo rasuulla ooma aha waxaad tidhahdaa waxaan kitaab rabbi ku marahay inaad gaal tahay waxay la mid taha taasoo kale inaad tidhahda ilaahay subxaanahu wa tacala uunku dhan ba isagaa abuuray allahu khaaliq kulla shay laakiin waxaad tidhi sheekh cabdiqaadir muuse abuurin maxaad tahay waxaad tihi ilaahay uunkaas dhan isagaa abuur laakiin nabi maxamed muuse abuurin baad tihi maxay nabigu waaba ka weyn yahay wax la abuuro adoo marqaasan oo ooyaho tusbax wareejinay xukunkaadu muxuu yahay yacni waxaa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam risaaladiisu waa caama laa taqbalu takhsiisa min xayu alafraad waalashkhaas asigoo hadalkiisa sii wata ayuu isdul taagay nuuc ka mid ah calmaaniyadda dahsoon oo ay caan ku yihiin wadaadada la shaqeeya shisheeyaha qaybtooda dhiirigeliska ku dhaqanka dasaatiirta kuwaas oo sheegaya in meelaha qaar shareecadu aanay faahfaahin
shareecadu meeshaan ma tafsiilinin si guud bay u sheegteen waa calmaaniya dahsoon shareecadu axkaamta qaybna si faahfaahsan bay u sheegtaa qaybna waxaa laga qaataa qawaacidda guuda shareecada hal juزiyo ma min naazila ma min juزiya aqal اlأجزاء bal juزء laa yatajaزa oon sharcigu u xukunayn ma jiraan إma binasin khaasin wa إma biqaacidaةi caama shaafici fi اlأm fi الrisaala muqadimaad muxuu leeyahay wax shareecadu ay ka tagtay ma jiro kitaabka rabbi baa tuse wax walba ima nasan aw istinbaaطan marna wuxuu dhaha ima nasan aw dilaalatan ardaygiisii axmed bn cumar bn surayj kitaabkiisa alwadaa'ic limansuur sharaai wuxuu yidhi maa min xaadiثatin wanaasa ilaa qiyaami الsaaca ila wاlqur'aanu bayanahu ima biاlsmi aw biاlmacna shuf hadihi diqa ima biاlsmi aw biاlmacna ka akhriya kitaabkiisa aakhirkiisa hadihi diin اlmuslimiin weeye wax khilaafana kama jiro niman cabay falsafadii ay wadeen cabdilxamiid mutawalli iyo cabdilcaali saciid iyo saliim caawa iyo ciidankiisii kuwa kufrigay wadaan ha ku khaldoomina ku khaldam wadaadda wallacay baan arkayo intaa matagahayo daacahaya iska ilaaliya waa gaalnimo geesa waaweyn calmaaniye qarsoon oo dahsoon iyo mid diiran diiran oon dir lahayn sheekh cali wejiis oo ka mid a wadaadada dowladda federaalka ah ayaa horey ugu gefay diinta islaamka asigoo ka hadlayay qaybo ka mida mowduuca uu sheekh xasaan baraarujiyey ee ah calmaaniyadda dahsoon calmaaniyadda tooska ah ayaa iyadu si cad u diidan in diinta islaamka lagu dhaqmo oo waxa ay qabtaa in qur-aanka iyo sunnadu ay ku ekaadaan masaajidda waana nidaamka ay haatan haysato dowladda turkiga kulan maalmo socday oo u dhexeeyay wilaayada hiiraan iyo beesha makaneh ayaa waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah oo ay labada dhinac isla qaateen warkan waxaa diyaariyay oo halkan ka soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo sidoo kale jufooyinka maada iyo makane oo kasoo jeeda beesha jareerweyne kulankanna waa soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa waxaa barbar socday dowro diini ah oo loo qabtay waxgaradka beelahaas munaasabadii gunaanadka u ahayd kulankan ayaa waxaa laga aqriyey qodobo dhowr oo muhiim oo lagu soo ururiyey waxa uu ku fadhiyo kulanka ka dhexeeya wilaayadii iyo sidoo kale beelahan waxaana goobta ka aqriyay mid ka mid a nabadoonnada kow in beelahan ay xoojiyaan hirgelinta ku dhaqanka shareecada islaamka wax yar iyo wax weynba laba in ay ka baraa'a qaataan gaalada asalka ah iyo murtadiinta saddex in ay ilaaliyaan xuquuqda beelaha muslimiinta ah ee dariskooda ah afar in ay samci iyo dhaaca siiyaan wilaayada islaamiga ah shan in ay garab iyo gaashaan u noqdaan walaalahooda mujaahidiinta lix in ay ka digtoonaadaan dhagarta hay-adaha gaalada kana faa'iidaystaan dalaga beerahooda toddobo in ay ku tarbiyeeyaan ehelkooda diinta islaamka rag iyo haweenba gabagabada munaasabadda waxaa meesha ka hadlay waaliga walaayadda islaamiga ay hiiraan sheekh guuleed abunabhaan wuxuu isna jufooyinka uu kulanka dhex maray kula dardaarmay inay dhaqangeliyaan ujeedka waxay ahayd laba arrimood mido waxay ahayd dadka walaalahoo muslimiinta in laga dhiso oo laga nooleeyo xagga qalbiga kitaabkooda iyo sunnadoodana wax laga baro dad culimmaoo ahalwa ana loo keeno ilaahay subxaana wa tacaala waa noo suurageliyey kutub tiro badan baad qaadateen maalmo tiro badanna duruus baad qaadateen qodobka labaadna wuxuu ahaa oo kulankan muhiimaddiisa ka mid ahayd in walaalahana reer maadle iyo walaalahana sida oo kale labada beelood maadle iyo makanne iyo wilaayadooda ay wax isku ogaadaan annaga waxaan ahay dad muslimiin ah waxa aan matalnaana waa kitaabka alleh iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa aan matalnaa waa dadka qaatay oo aqbalay oo u hoggaansamay amarka alle subxaanahu wa tacaala diintaa alleh oo qiimaha badan ilaahayna noo soo dejiyey nebi axmedna noolagu soo dhiibay baa lagu soo duulay ciriya dhulba waa laga soo aaday cadow aad u tiro badan bay leedahay dadka ayada ahalka wa ah oo diintaa u nasab sheegta oo sida dhabtaa u fahmay in intay is arkaan wada tashtaan wax isku ogaadaan ballamaan war ninba qaybta aad ku aadan tahay iyo meesha aad ka joogtid ku aadanow oo ku filnow in la is yidhaahdo baa ka mid ahayd walaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si xiriir ah uga dhaca kulamo u dhexeeya maamulada islaamiga ah ee maamulo gobolada iyo sidoo kale beelaha dagaalkaas iyagoona ay ka soo saaraan qodobo wax ku ool ah mid ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed ayaa suugaan ku cabiray dagaalkii lagu jabiyey ciidamada dowladda ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay tuulada xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe tafaasiil warkaasi ku saabsanna waxaa la diyaaraha waryaheena goodax kow iyo labaatankii bishii disembar ee lasoo dhaafay waxaa deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhacay dagaal ay ku jabeen ciidamada dowladda federaalka iyadoo hal abuuraduna suugaan ka tiriyeen ciidamadaas oo ahaa kuwo ay soo hubaysay dowladda turkiga islamarkaana doonayay inay carqaladeeyaan deegaanka ayaa waxaa laga dilay sagaal iyadoo laga furtay laba gaari oo midi yahay beebe midna hartoob yahay kani waa mid ka mid ah laashimiinta shabeellaha dhexe isagoo dhacdadaas guurow ku cabiraya ayaa wuxuu yidhi galaabtiisa jimcaad wixii ka dhacay geel gubagihiisa gaadiidkii laga soo furtay iyo geesinimadiini waa gool islaamkuu dhashay oo gelaya taariikhde gumaysiga dalkan soo maryay oo lagu garaafoobay gu'yo dayr haddii laygu sino kala magaaraaye markuu geelu baabuurahay lala galaansaayay ee gurigaha bihilahay lagu gerqaadaayay gabiyo isbaheestaa bulshada gool u dhaliyeen gobonnimada soomaaliduna goor dhow ma ahayn annaa waxaan go'aansaday inaan gabay ku soo sheega
sidoo kale laashinka ayaa shirib ku cabiray isla dhacdadii xaaji cali isagoo muujiyey inaysan naxariis mudnayn ciidamada soomaalida ee la shaqeeya shisheeyaha
muslinka waxaan ugu baaqahoon ugu dabamarihaa horta howno gaalyaane gaal waado asugu ku guuba guuryahaan lahayn rooba ku guuba guuryahaan lahayn asiga ku guuba guuryahaan lahayn
hal abuurada soomaaliyeed ayaa inta badan suugaan ku cabira dhacdooyinka waaweyn taas oo taariikh u noqonaysa jiilasha dambe inshaa allah warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina dowladda uganda ayaa sheegtay in sanadkii dhammaaday ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu ka mid ahaa sanadaha ugu murugada badan waayo waxa ay weysay dad waxtar u lahaa dowlad ahaan godfaray kaya waxa uu ahaa ganacsada caan ah oo ka qayb qaatay dhismaha qaar ka mid a jidadka waddankaasi wuxuuna dhintay isagoo jira da-da siddeetan iyo laba sano taariikhdu markay ahayd bishii luulyo labaatan iyo toddobadeedii kadib markii keliya xanuun loo dhigay isbitaalka weyn ee kambala kabali waa wiil laba jir ah waa la ceejiyey kaasoo meydkiisa lagu tuuray meel haan qashin ah oo ku taala magaalada caasimadda ah sarunkiana waxa uu ahaa nin ka mid ah hal abuurada kaasoo isna u dhintay xanuun kadis ah oo kusoo booday dhacdooyinka ay dowladda uganda sheegtay inay saameeyeen waxaa ka mid ah laba wada nooleed nin iyo xaaskiisa oo la dilay mutasa oo soddon iyo saddex sano jir ahaa iyo rita nalwango oo soddon iyo shan sano jirtay ayaa lagu dilay gudaha gurigooda sidoo kale diiwaanka ay soo gudbisay xukuumadda kambala ayaa sheegaya inay geeriyootay kaguza oo ahayd maareeyaha guutada booliska dalkaasi oo lixdan iyo afar sano jir ahayd taasoo kasoo shaqaysay booliska muddo shan iyo toban sano ah dadka caanka ah ee ka dhintay uganda waxaa ka mid a kukuyo oo la aasay saddex iyo labaatankii februaayo wuxuu aabba u ahaa madaxa fulinta ee maamulka wadooyinka uganda iyo xaaska ra-iisul wasaaraha ju oo ah horjoogaha shirkadda isgaarsiinta ee m t n ee diiwaangelinta kaarka s mska ayaa mindi lagu dilay sanadkii tegay gudaha magaalada kambala waxaa jiray lix carruur ah oo inta la dilay haddana meydadkooda lagu daadiyey qashinqubka kuwaasoo qaarkood la helay qaarna la waayey laba waayeel oo rag iyo dumar ahaa oo isqabay ayaa meydkooda la helay kadib markii ay cuneen raashin ay siisay hay-ad caalami ah oo lagu magacaabo amuduta shan carruur ah oo kasoo jeeda hal qoys ayaa lagu dilay degmada buyunjo iyada oo aanan la garanayn weerarkaasi barfaysar cilmu nafsiga ka dhigayay jaamacadda mbarara ee uganda ayaa sanadkii tagay geeriyooday kadib markii uu ku dhacay cudurkan kansarka xogayaha joogtada ah ee wasaaradda ganacsiga iyo sidoo kale xubin ka tirsan guddiga dakhliga ah ee uganda ayaa ka mid ah dadka ay reer uganda waayeen taliyo boolis ah oo ka tirsan ciidanka shisheeyaha amisom ee kusoo duulay soomaaliya una dhashay uganda ayaa sidoo kale sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ku nafweysay shilkii diyaaradeed ethiopia airlines ee ka dhacay adis ababa ilaa nairobi bishii maarso tobankeedii halkaas oo ay ku dhinteen boqol konton iyo toddoba qof warbixinta ayaa sidoo kale xaqiijisay dhimashada lane canon oo ka tirsan kiniisadda uganda iyo guddoomiyihii hore ee l c five ee degmada buguuri oo ku dhintay isbitaalka kambala radista iyo kato waxay ahaayeen laba wiil oo uu dhalay wasiiru dowlaha biyaha dalkaasi waxayna ku dhinteen barkada dabaasha ee gurigooda may sideed iyo labaatankeediina waxaa reer uganda ka dhintay nin muddo kasoo mid ahaa dowladda oo la oran jiray nin zimbabwe kadib markii ay ku dhaceen kansarka lafaha iyo sokorta xukuumadda kambala waxa ay sheegtay in dadkan intooda badan ay u dhinteen xanuuno marka laga yimaado qaar kooban oo la dilay ama la gubay dhimasho waa uun dhimasho laakiin asbaabta ayaa kala duwan wadamada qaar waxaa dadkooda laynayo cuduro shilal iyo anshax daro halka qaar kale ay tiri intaa la eg amaba ka yar ay ku weynayaan iyagoo difaacanaya dalkooda iyo diintooda warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka waa naga inta